munaasabaddan oo laha ka bandhigaya guulo lukudeeri dhismo horumarinta wadooyinka magaalada carma iyo bilowga wejigii lamaad ee mashruuca horumarinta wadooyinka magaaladaas iyo weliba ku qayb galay maamulka degmada ganacsatada iyo weliba qaybo shalduwan ee bulshada waxaana kumid ee guddiga horumarinta wadooyinka magaalada carma yaa weliba iyo ku warbiyena walyaabogeen qobsoomi dhagaaloogi kabaxi wadooyinka la dhisi waybaniyo bulshada sidaafurunyoonka sheegana qorsho wejiga lamaad ee dhismo wadooyinka waxaanu rabnaa inaannu iyadoo istiikara oo qoran oo qof walba magaciisu ku qoran yahay inaannu waddooyin ku soo dejinno meelaha muhiimka ku soo dejinno meelaha bulshada isugu timaado ku soo dejinno masaajidada irridood ku dhejinno si loo arko dadka ka qayb qaatay loona arko annaga wixiina soo galay waxaan afka ka sheegaynay inay halkaa ka muuqataa rabnaa waxaa intaas sii dheer waxaa jira ballanqaadyo dad ballanqaad sameeyey oo aan ballanqaadkaa ka soo jawaabin oo guruubyada ku jira oo aan lacagta bixin waxaannu leenahay ma qarin doono iyaga naftirkooda waan soo dhejinaynaa sababtoo ah laba guriyoo isku xigay oo midna laamigii dhistay laamigii wax ka dhisay ninna uusan dhisan suurtagal ma noqonayso in laysu huuriyo waxaa imanaya inaan galabtay soo bandhigno xisaabaadkii oo dhammaystiran oo uu soo bandhigo xisaabiyaha guud ee guddiga wixiinala ku leeyahay iyo wixiina soo galay iyo siday u baxeen waana sida saxda ah oo haddii la shaqaynayo ay ku fiican tahay in maaliyadda loo maamulo waxaana laga dhexlayaa guul iyo kalsooni iyo midnimo iyo is-aamin iyo qanac ilaahay mahaddiis waxaan rabnaa oo kale inaan dib u balowno xisaab celinka dib labadii kilomitir oo ku xigay oo iyaguna diyaarsan oo sahan iyo sarfeeba u diyaarsan dhaqaale ahaanna wax loo hayo
shacabkeennii lacagta bixiyey khayrka qabay iyo kuwa kaleeto weli inoo dihin waxay aaminsanaayeen waagii waddooyinka la bilaabayey dowlad baa qaban kardha shacab ma qaban karo laakiin warkaasi waa beenoobay sida qoraxdaa loogu jeedaa labada hadda inoo taagan waxaan rabnaa inaynu ku yaacno muddadii kale hore lagu dhammeeyey wax ka yar ku dhammayno annagu guddiga yaga haddaanu waagii bilownay waxaa jiray inaannu si yaaca ku gallay oo aannu niri warba dadka in wax la qaban karo wuxuun ha la tuso oo aannu jeebkayaga wax ka wixii u horreeye ka bixinnay oo wixii labaadna aannu soo qardaynay oo annagu aan cid shilin ka qaadin aannu heshiiskii saxiixnay hadda maanta waxaan is leeyahay reer carmo war waxbaa la qaban karaa ee kaa qabsanne joodaan dadkii gacan adayg baa alla ku riday lacagta ha la baxshaan leenahay intii bixisana hadde waa maqlaysaane hala labalaabo muuse geelleiyo waa joogaanin labalabadii kala laydinka rabaa intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay waxaan ku soo jeedinayaa degmada carmo iyo nawaaxigeeda inay maaragtaa ay gutaaniin oo ay dhistaaniin dalkooda waxa weeye dalkiinna wanaagsada nin walbiso afartan maalmood konton maalmood buu ku leeyahay wixii ajar uu ka helaayo ha gashadaan leenahay ha la soo dhoweeyo dadkaas ha nala shaqeeyo ee guddiga annagana ha nala shaqeeyo ragga iyagii guddiga ahaayo waa maqlaysaanin hadeer waa maqlaysaani allaahuma bashad lacagtii waa labalaab dadkiina lacagtii aan ka doonno intaasaan odhanayaa reer carmow isku tashada dalkiinna iyo dadkiinnana wanaagsada